ninkiisa uu shaqeeya wadaag jirbay laba dhinacood wax ku qaban karaane wadaag jirbay laba dhinacood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirno anisweeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani wadnaayagii rumaadow
bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
wadnaayagii rumaadow
mar kale subax wanaagsan ah, waa subaxnimo sabdiya taariikhda ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka saaka ku maqli doontiin waxaa ka mid a baarlamaanka maamulka puntland oo maanta cod kalsooni oo loo qaadayo xukuumadda cusub waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin barnaamijka falaqaynta dhegaystayaal bulshada magaalada muqdisho oo cabasho ka muujinayo canshuuraha looga laga qaado oo wax lagu qaban waxaad kaloo haddii alla idma barnaamijka ku dhegaysan doonta ciidamada xoogga oo howlgallo ka wada gobolka shabeellada hoose al-shabaab oo sheegay in askar caddaana ay ku dileen gobolka shabeellada hoose waxaad kaloo ku maqli doontiin barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado meydadka dagaalamayaal al-shabaab ee weerarka weeraray hoteelka dhistituy magaalada nairobi oo meydadkooda loo qaada maraykanka sababta iyo waxay tahay barnaamijka falaqaynta ayaad uga bagan doontiin waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin qaramada midoobe oo soddon milyan oo dollar ku bixinaysa soo celinta nabadda soomaaliya waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontiin falaqaynta wararka raadiyaha cadaado wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa dalka swidhen waxyaabaha ay ka wada hadleen barnaamijka ayaana kugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo ku dhegaysan doontiin barnaamijka qodobada soomaalida ka baxsan madaxweynaha maraykanka donald trump oo xaalad deg dega ku soo roga dalkiisa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado tabinta iyo diyaaradda waa anigoo mahad nuur axmada cumar suxayfe ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado
dhahahanku nimiyo dhiiba hata muto doomaha layga saaray dhinacyadaay daara hartan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysowmaad dahahan baqay sidan dhuufahan ahayo dhiigahay qaraanka dhow hursanaye daara hartan asaakay dhinac gaalaayaan ku dherarsadaysow maa soo dhicile
waa hagaag dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijkii oo fidsan haddii aan ku bilowno maamulka puntland xukuumadda cusub ee maamulka puntland ayaa dhowaan uu soo dhisay madaxweyne sacuud cabdulaahi deni ayaa maanta iyo sabdia lagu wadaa inay la horgeeyo golaha wakiilada maamulka puntland si ay xasaaniyadda u siiyaan munaasabada gobo golaha wakiilada ayaa dar ahaan codsi kalsooni ah ugu qaadaya xukuumadda cusub kadib markii la horgeeyo si ay u ansixiyaan ama u diidaan golaha wasiirada maamulka puntland ayaa ka kooban soddon oo afartan iyo siddeed xubnood oo isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlo waxaana la filayaa inay codka kalsoonida helaan maadaama ay baadi yihiin xildhibaanada taageersan yihiin hase ahaatee waxaa jira mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo dhalinaya habka dheelistirka awoodda qaybsiga beelaha ee xukuumadda cusub kuwaas oo diidan in la ansixiyo barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhagaysanaysay qeybii hore waa hagaag dhegaystayaal qodobo xiisa leh kale ayaa noo soo socdan bal markaan haddaana magaalada muqdisho aadno shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ku si joogta u bixiya canshuurta dowladda taas oo adeegyadeeda beddelkeeda aysan helin adeegyada asaasiga ee looga baahan yahay in laga helo dowladda bulshada ka qaadaysa canshuurta muwaadin kasta oo soomaaliya oo bixiya canshuurta dowladda ayuu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo amni buuxa ku aadan ganacsiga nadaafad helo adeegyada waxbarasho iyo adeegyada caafimaadka bilaashka ah waddooyin dhisma nadiif ah iyo biyo nadiif ah sidoo kale shacabka ayaa waxa ay sheegayaan inay canshuur joogta laga qaada laakiinse ay sidii ay ayse ugu adeegin dowladda shacab canshuur laga qaado
inaad canshuurta iska bixiso dadka dooddu noo socotow halkay inoo maraysa waa og tihiin idin magacaabi maayo laakiin wallahi waa idin magacaabaya ya
waxaa jiro shirkado iyo hoteello waaweyn oo ku dhex yaalla xarunta ciidamada amisom ee xalane oo dowladda soomaaliya aan u xisaabsanayn marka loo eego shaqooyinka oo xitaa hoteello ay waxa aan ka hayo ee gudaha gudaheena ka soo galaan bishu ugu bato waa afar iyo toban labaatan milyan inayna soo galaanna waanu baahanay labaatanka milyan labaatanka milyan maxay qabanayaan waxay qabanayaan ciidamadeenna afarta ah ee kala duwan ayay mushaarkooda bixinayaan ciidamadeenna kala duwan ayaa waxay bixinayaan howlgalkooda ciidamadeenna badan ee afarta ah ayaa waxay bixinayaan muxuu ahaynaan muxuu cuntadooda raashinkooda ayay bixinayaan
waa agaag barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegaysanaysa
wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadaaj dirbay laba gancood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gancood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno way
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadada ayaana ku guda jirnaa markaana haddaan halka iyo dalka kenya aadno meydadka dagaalamayaasha al-shabaab ee weeraray hoteel ku yaala magaalada nairobi ayaa loo qadamay dadkooda maraykanka saraakiil ka socota hay-adda dambe baarista ee booliska maraykanka ee f b i ayaa la sheegayaa inay qaateen meydadka haraaga lixdii dagaalame ee bartamihii bishii hore weerarka ku qaada hoteelka dhistituy magaalada nairobi sidaa lagu soo xigtay sarakaal ka tirsan booliska kenya saraakiisha oo magacyadooda la shaacinaya u sheegay wargeyska nairobi in meydadka shan dagaalame iyo haraaga mida kale oo isqarxiyo loo qaadaya dalka maraykanka si ugu soo sameeyaan baartaamo dheeraada saraakiisha f b i ayaa la sheegayaa inay codsadeen baaritaano dheeraada oo ku soo sameeyaan meydadkaasi iyadoona aqoonsadeen ninka geystay isqarxinta hoteelka dhistituy taas oo baaritaano magaciisana lagu sheegay maahir kalid oo labaatan iyo shan jir sano jir ahaa saraakiisha ka tirsan hay-adda ammaanka kenya ayaa sheegaysa inay hay-adaha f b i qaateen meydadkaasi oo baaritaano teknolojiyadda lagu samay doono barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadada qaybihii dhexe ayaanu ku guda jirnaa
shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal wadnaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal wadnaayagii rumaadow walaalayaal wada jirbay laba gancood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gancood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadada ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalla ka wada gobolka shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka ayaa saaka waxay howlgalla ka dhana al-shabaab waxay ka wadaan duleedka degmada afgoy ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan ayaa ka dambeysay kadib markii weeraro ay ka dhaceen deegaanka tixsaale ee gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga kan maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in howlgalka ay ugu gol leeyihiin inay ka hortagaan weerarada ee al-shabaab ay ka geystaan qeybo ka mida gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa dhowr jeer waxa ay weeraro ka geysteen saldhigyo ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada afgoye ee gobolka shabeellada hoose barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadado ayaad la socotay
shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyaahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax u qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado faahfaahimo dheeraada ayaa ka soo baxaya kooxo waa qof shacab ah oo lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya
nin la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dil ka geystay degmada yaashiib ee gobolka banaadir gaar ahaan iskuulka yaashiib oo ku dhow saldhigga booliska waxaana dilkaasi loo geystaa haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka sida ay noo xaqiijiyeen ehelada gabadha la dilay allaha u naxariista gabadha dilka loo geysta ayaa lagu magacaabi jiray firdowso abuukar maxamed waxayna ay wada murmeen askari markii hore korkeeda rasaas ka riday kadibna ay ka dalbatay inuu ka leexiyo baskooladda oo xabadda ka ridayo isagoona intaasi kadib hoos ugu soo dhigay oo madaxa kaga dhuftay xabadii baskooladda firdowso abuukar maxamed oo ah marxuumka la dilay ayaa ahayd axaas caruur yar yara leh siday eheladeeda ay raadiyo cadaada u sheegeen kadib dilka ayaa loo qaaday meydkeeda xarunta dembi baarista ee c i d ee magaalada muqdisho askariga dilka geysta ayaa goobta ka baxsaday xilli markii hore ay yimaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwada booliska ee degmada yaakshib dadka deegaanka ayay dhacdadan ku noqotay mid argagax leh waxayna sheeg inay aada uga naxeen dhacdada noocaana
barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaana weli la socotay dhegaystayaal nin la sheegay inuu ka tirsanaa
waxyaa ayagii rumaado walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad weli la socoteen qaramada midoobe ayaa sheegtay inay ku bixinaysa lacag dhan soddon milyan soo celinta nabadda soomaaliya
qaramada midoobe ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan soo socda bilowda sanduuqa dhismaha nabadda ee soomaaliya kaasoo ay bixin doonto soddon milyan oo dollarka maraykanka howlgalka qaramada midoobe ee taageera soomaaliya unisom ayaa khamiistii sheegay in si loo caawiyo dadaalada nabadeed ee ka jira dalka soomaaliya la fuli doono mashaariic ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka iyo dhismaha dib u heshiisiinta qaramada midoobe ayaa taageeraysay geedi socodka nabadda soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaalkii sanadkaas oo u furtay sanduuqa taakulaynta oo ugu yaboohday ku dhowaad afartan iyo shan milyan oo dollarka maraykanka oo lagu fulinayo mashaariic kala duwan ee gudaha soomaaliya
barnaamijka falqaynta wararka qaybihii dambe ayaan isla soo gaaran dhegaystayaal
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisi
hagaag dhegaystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabanaynaa barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado anigoo mahada ayaan la socodsiinaya soona diyaariya barnaamijka jile ayaa farsameynayay tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo
ma ogtaha